weeraro ayaa xalay waxaa lala beegsaday qaar ka mid a ciidamada kenya ee ku sugan gobolka jubbada hoose saldhigga ciidamada kenya ee deegaanka cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo waxaa ka dhacay dagaal ciidamo hubaysan oo xarakada shabaabul mujaahidiin ka tirsan ayaa saldhiggaasi jihooyin kala duwan ka weeraray isla xalay sidoo kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen qaar kale oo ka mid a ciidamada kenya oo fariisin ku leh deegaanka taabto kuwaas oo marar hore oo badan la kulmay weeraro kala duwan oo askar looga dilay kuwana looga dhaawacay dhanka gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxay weerar ku qaadeen qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka oo fariisin ku laha deegaanka ceelasha biyaha ee u dhexeeya muqdisho iyo afgooye in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday lamaana soo werin inta uu leegyahay haddii khasaare ka dhashay